الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق
iiraan waa dal ka mid ah dhulka ballaaran ee khuraasaan kaasoo horaan ka mid ahaan jiray wilaayaadkii ugu waaweynaa ee dowladihii islaamka waxaana dalkan uu dhacaa galbeedka qaaradda aasiya iiraan waa dalka labaad ee ugu weyn mandiqadda bariga dhexe marka laga hadlayo tiro badnaanta dadka waxaa ka horreeya oo keliya masar dadka ku nool tiradoodana waxaa lagu qiyaasaa siddeetan iyo shan milyan oo ruux halka uu yahay dalka labaad ee ugu masaaxada ballaaran bariga dhexe marka laga soo tago dhulka xarameynka bed ahaanna waxa uu ku fadhiyaa hal malyan lix boqol afartan iyo siddeed kun boqol sagaashan iyo shan kilomitir oo iskuweer ah wuxuu dalka iiraan ku yaalaa meel istaraatiiji ah waxaana ku kulmaa galbeedka aasiya bartamaheeda iyo koonfurteeda waqooyi waxaa kaga beegan armeniya iyo turkmanistan halka barigana ay ka xigaan dalalka bakistan iyo afghanistan galbeedna waxaa kaga aadan waddanka ciraaq halka waqooyi galbeedna uu ka xigo dalka turkiga iiraan waxay leedahay dhulxeebeed ballaaran oo waxaa koonfur ka xiga gacanka carbeed iyo gacanka cumaan iyadoo badda khaswiin ee daakhiliga ah ay dacalka ku hayso iiraan markaa dib loo raaco taariikhda waxaa si guud mandiqadda khuraasaan iyo si gaar ah iiraanba degganaa dowlado waaweyn oo dunida soo maray dhulka iiraan ayaana taariikh ahaan caan ku ah magaca faris oo waxa uu xarun u ahaa boqortooyadii furus ee dabcaabudka ahayd markii ay muslimiintu ka soo tallaabeen jasiiratul carab iyagoo islaamka faafinaya waxay mar keliya wajaheen ruum iyo furus oo xilligaasii kala maamulayay shaam iyo ciraaq allaah mahadiina muslimiinta ay guushu raacday xilligii uu khilaafada muslimiinta hayay abuubakar sidiiq radiallaahu canhu ayay soo bilowdeen dagaalada faris wuxuuna saxaabiga haliyga ah ee almuthana ibnulxaarisa sannadkii saddex iyo tobnaad ee hijriyada ku guulaystay furashada dhul ka mid ah iiraan oo ay boqortooyadii furus ka talinaysay khaliifkii caadilka ahaa ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu ayaa xilligiisii la furtay inta badan dhulka khuraasaan ama faris ee ay ka talin jirtay dowladdii furus dagaaladii waaweynaa ee ay labada dhinac isaga hor yimaadeen ayaana ku xardhan kutubta taariikhda iyo duulaannada hoggaamiya abuu cubayda athaqafi oo ka mid ahaa saraakiishii ciidanka muslimiinta ayaa gudaha u galay dhulka faris waxa uuna furus la galay dagaallo badan kuwaasoo ay muslimiinta guushu ku raacday inkastoo meelaha qaarna ay culeysyo ka soo wajaheen xeer abuu cubayd iyo ciidan badan oo muslimiin ah ay qarqoomeen sidaasina ku shahiideen sannadkii afar iyo tobnaad ee hijriyada ciidamada muslimiinta oo uu hogaaminayo saxaabiga sacad ibnu abi waqaas radiallaahu canhu ayaa gaaladii furus la galay macrakadii weyneyd ee alqaadisiyah dagaalkan oo ahaa kii udubdhexaadka u ahaa in islaamku ku jilbaafidhsado faris iyo sidoo kale khuraasaan ayaa waxaa jab xoogan lagu gaarsiiyey gaalada tobannaan kun oo uu ku jiro hogaamiyahoodii rustum ayaana dagaalka lagu dilay ciidamada muslimiinta ayaa gudaha u galay magaalada almadaa'in oo ka mid ahayd magaalooyinkii waaweynaa ee iiraan sidaasi ayaana meesha looga saaray xukunkii furus inkastoo aan gebi ahaantiisaba wakhtigaasi lasoo afjarin yasdajrid athaalith oo ahaa boqorkii furus ayaa isku soo abaabulay mandiqadda asfahaan ee iiraan isagoo doonaya inuu dib ula wareego dhulka laga qabsaday sannadkii siddeed iyo tobnaad ee hijriyadana waxaa dhacday macrakadii weyneed ee jalowlaa taasoo ku soo dhammaatay jabka gaalada mar kale sannadkii labaatan iyo koowaad ee hijriyada waxay muslimiinta iyo furus isaga hor yimaadeen dagaal weyn oo taariikhi ah kaasoo lagu magacaabo nahawand macrakadan kadibna dhulka faris wuxuu noqday daar islaam oo dhammaystiran ugu yaraan toban sano ayay muslimiinta ku qaadatay inay si buuxda ula wareegaan guud ahaan dhulka iiraan maadaama dhulku ahaa mid ballaaran juqraafiyaddiisuna adag tahay sidaasi ayna muslimiintu kula wareegeen dhulkan oo markii dambe ay degeen jiilal badan oo saxaabo iyo taabiciyiin ah ugu yaraan sagaal qarni oo xiriir ah ayay iiraan ahayd dhul ay muslimiintu ka taliyaan oo dadkeedu ahlu sunno yihiin wakhti dheerna waxaa iiraan ka soo baxay culimmo waaweyn oo ilaa iyo maanta abaal ku leh muslimiinta kuwaasoo uu allaah ku ilaaliyey sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam sannadkii sagaal boqol iyo lixaad ee hijriyada ayaa iiraan waxaa la wareegay dowladdii safawiyada taasoo uu aas-aaskeeda lahaa ashaah ismaaciil waxaana dowladdan shiicada ee itna cashariyada ah ay saaf iyo awood dalkan kaga dhigtay dal ay dadkiisu badankood yihiin shiico magaalada tabriis oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee iiraan ayuu ninkan ka dhex istaagay subax jimco ah isagoo wataa ciidan badan markii uu ku dhawaaqay in dalku shiicoobayna waxaa arrinkaasi ka hor yimid kalabar dadkii masaajidda ku sugnaa laakiin seef ayaa lagu aamusiyey waxaa la burburiyey masaajiddii muslimiinta khudbadaha jimcahana waxaa lagu qasbay khadiibiinta inay lacnadaan khulafada saddexda ah ee abibakar cumar iyo cuhmaan tallaabooyinka guracan ee cabsigelinta ah ayaa sababay in dadkii ahlu sunnaha ahaa intooda badan ay qaataan shiicannimada iyagoo ka baqaya dilka tani waxay dhalisay in boqolaal sano kadib aqlabiyadda dadka iiraan ku nool ay shiico noqdaan tirada dadka ahlu sunnaha ah ee iiraan deggan waxaa lagu qiyaasaa soddon boqolkiiba waxaana ku socdaa dagaal adag iyadoo la laayo culimmadooda dhallinyaradoodana xabsiyada lagu guro intii uu socday waxaa loogu yaro dagaalkii labaad ee dunida dowladaha ruushka iyo ingiriiska ayaa kun sagaal boqol afartan iyo kowdii duulaan ku qaaday dalka iiraan iyagoo doonayey inay kaga hormaraan jarmalka waxayna qabsadeen magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ku jirto tehraan kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii dalka iiraan waxaa la wareegay kooxaha kacaanka oo ilaa iyo xilligan dalkaasi maamula waxayna kala wareegeen hogaamiyaashii siyaasiyiinta ahaa ee reer galbeedka u dhowaa cilmaaniyaddana qaatay iyagoo kuwa xilligan dalka maamulaya ay yihiin shiico xag jir ah oo itnaa cashariye ah kun sagaal boqol iyo siddeetankii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo siddeeddii waxay iiraan martigelisay duulaan milatari oo uu ku qaaday nidaamkii bacdiga ee ciraaq ee uu hogaaminayey sadaam xuseen dagaalkan ayaana markii dambe ku soo dhammaaday xabad joojin ay garwadayn ka ahayd qaramada midoobay marka laga hadlayo gobollada dalka iiraan iyo magaalooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah tehraan asfahaan qum karmaan sajistaan waboloshistaan khuraasaan faris hamadaan iyo kuwo kale
ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل